dhexda markii lasii socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur'aan waxaa soo degtay suuradda la ydhaha inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyafira laka allahu ma taqadama min dambika wama taahar wayutima nicmatahu calayk suuraddaasi inaa fatax la ydhaahdo ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo degtay aad baanu ugu farxay nabigu calayhi salaatu wasalaam suuradatan markay kusoo degtay waana kii nabigu laha alayh salaatu wasalaam unzilat calaya leyla suura lahiya axabu ilaya mima alacat calayhi shams xalayto waxaa iigu soo degay buu nabigu leeyahay suurad waagu wuxuu u bariyay adduun oo dhan ba aan ka jecelahay waaadka qaarkood kuwa tilmaamayaa cumar oo le wixii aan sameeyey inagoo ka baqay in qur-aan igu soo degaan ciidanka iska sii hor socday dabeetana waa laga soo daba diro waxa la yidhi ciidanka caliga cumar gaarsiiya warka kan in ilaahay qur-aan soo dejiya anoo isle buu leey qur-aanku talo maadin kugu soo degay ayaa waxaa soo degtay buu yihi inaa fataxu alla subxaana watacaala ugu bishaaraynayo waa ka anas ibnu malik uu ku tilmaamayo isaguna xadiidka bukhaariga ah u leeyahy markay soo degtay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina qaala alxudaybiya bay ahayd buu yihi fatxu markaasay asxaabtu waxay yidhahdeen buu yihi hanii'an maria famaa lana ilaahay rasuulkiisiiyo anana maxaanu leenahy horta adiga hanii'an maria yani bogaadin iyo dhuunmarba mid leba alla ku siiyey subxaana watacaala ilahi wuxuu leey inaa fataxnaa laka fatxan mubiina furasho fiican baanu kuu furay baa ilahay nabiga ku yidhi markaa bushaarada adiga ilaahay ou alla kuu siiye annana maxaanu leenahay bay weydiiyeen saxaabadu nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa markaa wuxuu soo dejiyey buu leeyahay saxaabigaasi liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaar aayaadkaasi iyaduna isla suurat lfatxiga ka tirsan ayaa alla soo dejiyey ee lagu tilmaamayo muminiinta iyo muuminaadkiina iyana inay jannooyinkaasi leeyihin dadku nabiga calayhi salaatu wasalaam bay kusoo urureen isagoo fuushan neefkiisii kuraac ilkhamiim meesha la yidhaahdo dabeetana wuxuu ku akriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka kan inaa fataxnaa laka fatxan mubiina nin baa wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo afatxun huwa sulxudaybina waa dee wixii ay ka cadhaysnaayna ka yimaadeen afatxun huwa bay yidhahdeen markaasaa furasho ah fatxi iyo guula la keenay matambaha bay ku yidhaahdeen aynu hadda ka nimid qaala nacam wladii nafsii biyadihi inahu lafatxun buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi daawuud saxiixa ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee haa oo kaasaa fatxi iyo guula buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka aynu ka nimi ayaa guul ah markaasaa waxaa alle ka kiciyey dadka muslimiinta ah ka'aabadii iyo murugadii iyo tiiraanyadii iyo cadhadii ka saarayd heshiiskii oo dhan ilaahay baa u sheegay inuu fatxi yahay oo saa khayrku ku jiray dabeetana siibay ku raaceen waxaa kaloo nusuustanay tilmaamaysaa qofka muminkaa waxa looga baahanya inay tahay haddii ilaah iyo rasuulka ay wax xukumaan adigu asbaabta iyo xikmadda ka dambaysa haddaad fahamtiyo haddaanad fahminba inaad u qaadato inay tahay sida khayr ku jira inay sidaas sida alla yidhi inay tahay maxay sida khayr ku jiro waa laga yaabaa inaad horow yaro fahmi weydo sababta waxaan loo jiidaya waa suurtagal laakiin waa inaad rumaysataa ilaaha caliima inuu xukumkan soo dejiyey oo xakiima oo adiga kaa xogagaabsan oo kaa aqoon badan oo waxa jira og oo wixii soo jiray ogaa oo waxa dhici doono og inuu soo dejiyey subxaana watacaala idan mar kasta waa inaad garataa oona adigu inaad tahay kamaanka yar le aan hore wax u fahmaynin ilaahayna inuu yahay subxaana watacaala ka saxa ah walidaalika arrinta ay saxaabadu ka warwarsanaayeen ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay tahay fatxan mubiina guul cad iyo furasho weyn inay tahay baa alle subxaana watacaala uu ku tilmaamaya inay guul tahayna waxyaabaa tilmaamaya waxaa ka mid ah kow waxay noqotay horta in dawladda islaamiga ahayd loola dhaqmo qoraysh sidii dawlad lamida heshiis ay la geli karto jiritaan laba jiritaan oo isleeg inay noqdaan shalayna waxay lahayn inamada yarnaan soo qabano gunta ka soo jaro laba waxaa timi in arjaa ilcaalam ama wadanadii carbeed oo dhan inay gaadhay warkan ah heshiis inay wada galeen quraysh iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay taasi markiiba waxay soo dadisay dad badan oo iska jecla inay muslimka xilfi wadaag la yeeshaan laakiin quraysh ka baqayay inay toosba u galaan oo khusaaca masalan oo berigii horena xilfi wadaag ay cabdilmualib ibnu hashim wada ahaan jireen inay markiiba la galaan heshiis safka nabiga calayhi salaatu wasalaam inay heshiiska ka soo galaan inkastoo marka horeba khusaaciyiintu ay ahaayeen niman waxaa la yidhahdaa gaalkooda iyo muslimkooduba xagga nebiga calayh salaatu wasalaam u janjeeda laakiin iminka maa way caddaysteen tacaaqufka iyo heshiiska ay la yeelan lahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo heshiiskani uu taray inuu nebigu cadawyadiisii qaarna heshiis la galo qaarna uu u farabaxo markaasi oo u banaanaado maalan yuhuuddii khaybar deganayd iyo yahuud intii ka hadhe laga fadhihi kari waayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u gacan banaanaado oo uu markaasi jaanis u helo isagoo qurayshna aan markaan ka cabsanayn heshiis uu kula jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aad garan kartaa inuu ahaa wakti islaamku xoogu faafay walidalik ayuu imaamu zuhari oo taabiciintii ka mida wuxuu leeyahy famaa futixa fi lislaami fatxun qabla kana acdamu minhu intii islaam la ahaaba buu yidhi hore guul ka weyn guusha tan horteedba lama gaadhin buu yidhi imaamu zuhri inamaa kana alqitaalu xayu iltaqa nnaas buu yidhi zuhri wuxuu leeyahay awal colaadun bay heyo meeshii dadku iskaga soo horbaxaanba dagaalun baa taagnaa dagaalun baanu arrinku ahaa dee cid haddaad dagaalamaysana war kaloo laiska dhagaystaa ma jiro isu waran iyo maxaad wadaa iyo war kale ma jira dee laba safoo cole mar hadduu yahay waa dagaalun waxa ka dhexeeya marka waagii hore waxay ahayd buu leeyahay dadku meeshu iskaga soo horbaxaba dagaalun baa loo taagnaa falama kanat ilhudna wawudicat ilxarb وآمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل فيه وحليهي إمام الزهري markii heshiiska la galay buu leeyahy ee dagaalkii uu qaboobay ee dadku nabadgelyo uu helay ee gaal iyo muslimba la kulmay ee gaalada iyo muslimiintii ay is arkeen ee dadkii isdhex galay ee la wada sheekaystay le heshiis baa jire ma jira buu yihi nin maskaxal oo islaamka lagala hadlay ilaa iyo wuu soo gala yani markay nabad noqotay dadkii isdhex gala laysu warrami karayay ma dhicin buu leeyahay nin caqli leh oo islaam loo sharxay ilaa iyo diinta uu soo galay labadan sanadood ba buu yidhi yani heshiiskani wuxun buu sii socday muddo laba sanadood aan dhamayn laba sanoo wax dhiman weliba ba laydhaha laba sano kadib fatxu markaaba dhici doona muddadaa yar aan labada sano dhamayn buu yihi waxaa soo islaamay intii hore uu islaamtay in leeg buu leeyahy intii horeba u islaamtay in leeg walidalik ba ibnu hishaam isagoo rabaa ra'yiga inuu xoojiyo ayuu sheekh sirada qore ibnu hishaam la yidhahda wuxuu leeyahy waاdaliilu calى qawli zuhriy ana rasuul اllahi salى اlahu alayh ali wasalam kharaja ila alxudaybiya fi alfi وarbaca miئa uma kharaja fi caami اlfatxi bacda dalika bisanatayn fi casharati alaaf taa waxaa u daliila buu leeyahy in dad badani diinta soo galay oo markay noqoto nabadda islaamku inuu wax badan faa'iidayo waxaa caddaynaya buu yidhi sulxu xudaybiye markuu nebigu gelaya buu yidhi ciidan kun iyo afar boqola buu watay laba sano kadib markuu maka weerarka ku soo qaadayna toban kunoo nin buu watay buu leeyahay yacni dadka intaan leegi waxay diinta soo galeen buu leeyahay maxay waktiga nabadda la ahaa ee islaamka la faafinaya ee dadka diinta loo sheegayay ayuu waxaasoo dadi diinta soo galeen buu ku tilmaamaya idan waxa uu tilmaamayaa inuu fatxi ahaa inay guul soo hoyatay ahayd heshiiska inuu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam oo waayo wuxuu fudaydiyey in quraysh nabad laga helo oo islaamku markaasi la faafin karo oo dacwo dadka muslimiinta ay u dhaqaaqaan waana qadiyad runtii muujinaysa dadkii hore muslimiinta ama gaar ahaan saxaabadii jaanis yar markay helaan ee dacwada siday uga faa'iideynayaan ay u fadhiisanaynin waa qadiyadaas ka arki karta muddo laba sanadooda intay dad diin soo geliyeen waa laba sano qura jaanis la siiyey awel iyagun baa la weerarayo nafta lasoo kana laba sanadooda qura bay heleen jaaniska ah in nabadi dhici karto dabeetana labadii sanadood ay quraysh jaaniska ka heleen waxay gaadhsiiyeenba dadkiiba islaamnimadii heshiiskaa markii uu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam ee uu magaaladii madiine ahayd yimi ayaa madiine markiiba waxaa soo galay nin muslima oo cusub oo soo baxsaday abujadal isaga waa la celiyey nin abubasiir la yidhaahdo oo rooraya oo soo baxsaday oo quraysh ka soo cararay ayaa yimi markii uu yimi ninka kani ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka daba yimi ninkan markii uu yimi laba nin oo ka socda gaaladii oo raba heshiiskiida in la fuliyo ninka la soo celiyo markii ay nebiga u yimaadeenna calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu celiyey ila waa heshiis uu galay saasi daraaddeed abubasiir nebigu wuu celiyey calayhi salaatu wasalaam abubasiir labadii nin baa kaxeeyey dhexda markay sii wadeen ayuu labadii nin adigu khiyaameeyey culamada taarikhta waxay tilmaameen inuu yidhi warniyo intuu isdhiibay oo dee nin raacaya iska dhigo oo si fiican ula socdo inuu meel dhex markii la marayo buu markii yidhi waryaa warniyo seeftaadu qurux badana waa seef aad u fiican oo wanaagsan baan u malaynaya kii kale la socdaa soo saaro oo yidhi ha wallahi waa bahal seef oo aad u roon balkeen un buu yidhi u ka yara qaaduno labadii kii koowaad madaxuu ka jaray kii labaad baa carro kii labaadna wuu soo eriyey kii dambe isagoo midna dilay midna eriyayuu madiine soo geliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam bay dib ugu soo noqdeen haddana ninkii abubasiire labada nin lagu daray oo midna dilay midna eryanaya markuu arkay nebigu kan baqaya soo ordaya usoo galay ayaa kii war akriyay uu leeyahay anna waa lay dilaya ninkii kalena waa lasoo dilo waa kan abubasayr markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam ee nebiga loo yimi abubasir wuxuu ku yidhi nebiga qad wallahi awfa allahu zimmatak qad radadtanii ilayhim uma najaanii allahu minhum ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi allah ku dhaartee adigu ballankaaga waad fulisay waanad i celisay ee ilaahay baa iga soo badbaadiyay yani nimanka ayaa dib laygu celin oo kale war oo ag ayuu tilmaamay adigu cahdigii iyo ballankii waad fulisay waad igii celiyey ee anigaa ilaahay iga soo badbaadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baa la yidhi waylun umma mis'alu xarbin law kaana lahu axad hooyadaa hoogtay kani waa mid dagaal oogaya talow muu haysto cid taageerta buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu weedhaa maqlay ayuu abubasar wuxuu fahmay inaanu madiine deganaan karin dabeetana wuu iska baxay wuxuu gartay in la celinayo madiinana uu iskaga tegay wuxuu qabtay sifi ilbaxr saaxil ilbaxr xeebta xeebta badda dhinaceeda ayuu iska tegey abubasar halkaasuu iska degay dabeetana halkaasu wuxuu ka noqday isagu keligii nidaam cusub ka samaystay inuu quraysh iyo xoolaheeda iyo wixii halkaa maraya uu halkaa ka ugaadsado oo madiina iyo dawladda islaamigaana uu iskaga tago halkiisi isagoo iska jooga markii ay ogaadeen muslimiintii mustadcafiinta ee maka iyo meelaha joogtayna dee hadday tagaan madiine in la celinayo kii baxsada xagga nebiga ma qabtee wuxuu tagaa abubasiir abujandal baa isna soo baxsaday dabeetana abubasiir buu ugu tegey abubasiir iyo abujandal halkii intay fadhiisteen bay ciidan samaysteen koox bay heleen markaa kooxdii ay heleenna dagaal bay ku qaadeen nimankii quraysheed aan waxba usii daynaynin waxa la arkaa bay idhahdaan qad yasaci ilfard ma laa yasaci iljamaca bay idhahdaan waxaa suurtagala bay idhahdaan hal qof oo muslimiinta ka mid isagoon muslimka kala matelin wax badan uu samayn karo ayaanay jamaacadu ka iyadoo isku duuban samayn karaynin yani ka dawlad ahaan ama dawladda muslimka aanay samayn karin laakiin qof aan dawladdaba ka tirsanayn isago ka baxsan xuduuddeeda oo keliya waxa laga yaabaa wax badan inuu bedeli karo isagoo aan ka tirsanayn dawladaha aanay xiraajinaynin abubasiir iyo jamaacadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee mas-uul kama noqonin waxaa kaga jirta hadduu nebigu amro awaamirta nebiga inay aqbali lahaayeen laakin de muxuu ugu celin gaalada heshiisku waxa wixii kuu yimaada inaad noo soo celiso markay u yimaadeenna wuu celiyey haddana umay imanin nabiga calayhi salaatu wasalaam ee waxay degeen xeebtaasi xeebtooda ay iska degan yihiin baanay ka ugaarsadaan oo nimankii quraysheed iyo wixii oo dhan ay meeshaasay nafta isugu keeneen taasi waxay ku bixisay markaa qurayshiintay nebiga u timaada inay yidhaahdaan heshiiskii aynu wada gallay qodobkii ahaa wixii kaa wixii naga yimaada noo soo celi waanu ka noqonayo kooxdaa nooga yeedh abubasiir iyo abujandal iyo kooxdaasi nooga yeedh oo madiine ha yimaadaan ciddii dambe ee muslime ee naga soo baxsatana ha noo soo celinina qodobkaasi qodobkii saxaabadu markii hore ay ka xanaaqsanaayeen waa kii nebigu markii horeba lahaa ilaahay baa faraj iyo makhraj u samayn doona iska sabir abujandal waa kii ku tilmaamayay ilaahay waa u sameeyey subxaana wa tacaala oo markay sidoo tani dhacday labada nin ee dawladda ka baxsan iyo kooxda ciidan ay haystaan ay meeshii wadooyinkii oo dhan jareen qorayshi waxay door biday inay ka noqoto qodobkii ahaa ee markii hore ku dhegsanaydee ahaa wax allaaliya wixii muslimee naga yimaadana dib noogu soo celinayso kiina nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka aqbalay horena iyaga dumarka wuu diiday nebigu inuu celiyo dumarka waxaa la yidhaha umukaltuum bintu cuqba ibnu abi mucayd oo soo hijrootay baa timid iyada muu celinin nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo marka horeba wixii ragab oo ku qoraa naska wixii ragee naga yimaada ilaahayna dee qur-aan buu ka soo dejiyey uu tilmaamay ida jaakum lmuuminaat muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biimaanihina alla uu sheegayo walaa hum yaxiluuna lahuna ilaahay uu tilmaamayo inaanay haddii dumarka muslimiinta ahi ay soo hijroodaan imtixaama baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala oo iyaga waxaa imtixaantaan inay dee diin usoo hijrootay iyo iyoanay dana kale iska lahay hadday markaa diin u yimaadeen ilaahay baa iimaanka qalbiga ku jira og markaa baadbaadaan haddaa rumaysataan dadkan inay diin kusoo hijroodeen daraaddood ha u celinina baa la yidhi waayo markii hore sharci ma jirin mamnuucaya in ninka muslimka ahi uu gabadhgaa la guursado ama gabadha muslimada ahi ay ninkaa la guursato markii hore sharcigaasi ma soo degin laakiin aayaadkani markay soo degeen ilaahay wuxuu baneeyey in caqdigii hore in la buriyo oo ah walaa tumsikuu bicisami lkawaafir ba ilahay laha gaalada ninka muminkaana uma banaana haweeney gaalada inuu iska haysto haweenaydii gaalada ahayd inuu nin mumini qabo uma banaana walidalik ba alle wuxuu leeyay subxaana watacaala wixii ka soo baxa ee yimaada ha u celinina maxaa se la samaynaya wixii meher ay ka bixiyeen unbaa la siinaya wixii meher ay kala timi ayuun baa loo celinaya waxaana muuqataba naska bukhaari siduu sheegayo inaanay marka horeba qodobada ku jirin cala anahu laa yaatiika mina rajul ayuu awalba ahaa gabadhi kuma jirin waktiga kan lagu jiray hudnada heshiiska gaar ahaan waxaynu odhan karnaa malaha markii la gaadhay in qodobkanina uu buro inaan quraysh lagu soo celinin qofka muslimka ee kasoo baxsada inaan dib loogu celinin qodobkaana markii la baabeeyey quraysh waxaa kasoo islaamay rag waaweyn oo ka yimi ragga soo islaamay waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray khaalid ibn ulwaliid ninkii fardooleyda oo quraysh hogaamin jiray oo taariikhda dambe islaamiga ana nimankii ugu cadcaddaa ahaa ahana ilaa maanta taariikhdan aynu joogno nima yidhaahdaan tacticskiisii dagaal kuliyaat xarbiga caalamka maanta weli lagu daraaseeyo iyo qaababku dagaalada ugeli jiray ahaa qof run subxaana watacala fatxi u furay baabka dagaal nin raga ku ahaa ninkaas baa soo islaamay waxaa kaloo raggi soo islaamay ka mid ahaa camar ibnu caas ninkii la odhan jiray camar ibnu caas waa saxaabi waa labadii nin ee muslimiintii baxsatay ee u hijrootay xabashida labadii nin ee laga daba diray waa ninkii hogaaminaya qurayshu hadlayay camar ibn caas waa daahiyat alcarab ninkii la odhan jiray waa nin aada u caqli badan buu isaguna ahaa isaguna wuu soo islaamay waxaa la yidhaahdaa wuu yimid markuu soo islaamayo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa islaama laakiin markuu is yidhi nabiga gacan qaad bu wuxuu idhi ashtarita linafsi intuu gacanta dib ula noqday shartaan rabaa inaan dhigto sheege buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkani dee wuxuu dareemayaa muddo labaatan sanadood hadda inuu islaamka la soo dagaalamayay waayo imika waa sanadkii toddobaad ee hijriyada meelahaasay maraysa saddex iyo tobankii sane maka la joogay iyo toddobadan marka la isku daro ama lixda san waa labaataneeyo wuxuu ka cabsaday markaas intuu islaamay wixii dembiye hore in ilaahay u qabto deetna wuxu uhi waan islaamaya saxiixu muslim xadiidkuya laysuu sheegayay ee waxaa shardi ka dhiganaya in dembigayga hore la dhaafo inaan laga qabanin wixii de aan soo sameeyey labaatan sana aan islaamka kasoo horjeeday oo aan muslimiintaasi dhibayay inaan wixii hore laga qabanin saas baan doonaya wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ma taclam miyaanad ogeyn alislaamu yajubu maa qablaha buu nabigu ku yidhi islaamku isagaa tirtira wixii ka horreeyey haddii aad intaad islaamto islaamnimadaadu fiicnaato berigaad gaalka ahayd waxaad muslim dishay ama waxaad muslimiin la dhaawacday ama la dagaalantay ama kasoo horjeeday ilaahay kuu qaban maayo markan baa toobadda laga aqbalaya hadda kuu bilaabmaysa kitaabkaagu hadda kuu bilaabmaya buu nabigu yidhi wixii hore o dhami ilaahay waa kaa cagsinaya iska dhaaf waktiga kan markaa sulxiga lagu jiray runtii waxaa dhacay in islaamkuna xoog u qabcay muslimiintu ay aada u xoogaysteen dad badan oo ahlu caqliya ama rag badan oo islaam oo waaweyn ay diinta soo galeen sulxu xudaybiya iyo heshiiskiisaasi markaasi wuxuu socday muddo toban iyo toddoba bilood ama sideed iyo toban bilood meelahaasi laba sano oo wax dhiman bay yidhaahdaan waktiga kanna waa waktigii uu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu la xidhiidho caalamka kale yani awal quraysh iyo yahuud iyo intan halkan joogtaa la ishayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalo iyo waraaqo diro oo u diro boqorada iyo dawladaha dunida insha allah bacda sulxi xudaybiya ama heshiiska xudaybiya intii la galay kadib waktigii nabadda la ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyey dhowr shayba inuu sameeyo kow inuu dunidao dhan la xidhiidho oo awal dagaal unbuu qoraysh inta badan kula jiray caalamka kale agagaarkiisa o dhan inuu xidhiidh la sameeyo sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqa qoray oo u kala qoray dadyawii hareeraha ka xigay oo dhan waana beenaan waxba ka jirin qadiyada mustashriqiintu ay yidhahdaan markii horena carabun buu la hadlayay markuu arkay inuu yaro xoogaysto qolada kale la hadlay waayo qur-aankii marka kusoo degayba intuu nebiga laga xoog badnaa waa ka ilaahay le wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaanu kuusoo dirnoon caalamka oo dhan inaad naxariis u noqoto isagoo maka lagu haysto aanuu cidnaba haysanin sulxu xudaybiya waxyaabuu keenay markaa waxaa ka mid ah dhowr shay inuu nebigu isla helo kow acdaada islaamiga ay saddex bay ahaayeen ee markaa ku xeray waa quraysh oo xoogga weyn matelaysa yahuud iyo khatafaan nimanka la idhaahdo reermiyiga iyo waxaan u badnaa quraysh markuu heshiis la galay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa muuqata waxa ku soo hadhay un inay yihiin khatafaan iyo nimanka loo yaqaano yahuud iyo qaabkuu la dhaqmi lahaa quraysh maadaama ahayd xooggii ugu weynaa ee islaamka hortaagnaa iyadana uu heshiisa la galay wuxuu u wacday nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn inuu xidhiidh la sameeyo caalamka kale culammada taariikhda qortaa waxay sheegaan waraaqo aada u badan ou nebigu qoray calayhi salaatu wasalaam waraaqahaasi ilaa sideed meelahaas bay qaarkood gaadhsiiyaan inuu boqortooyadii qaysar ama romanska boqortooyadii u tali jirtay inuu waraaq u diray oo cabdillahi bnu xudaafa asahami saxaabigii la odhan jiray inuu dhiibay etoobiya ama xabashida inuu waraaq usoo diray oo camar ibnu umaya adamriyi uu soo dhiibay maquqaskii masarkii ka tali jiray iskandariya inuu waraaq u qoray oo xaatib bn abi baltaca uu dhiibay saliid ibnu camar alcamiriy inuu u diray yamaama hawda ninkii la odhan jiray imaamo haystay inuu u diray cumaan boqortooyadii ka talin jirtay inuu waraaqu qoray boqortooyadii khasaaniyiinta ee dimashq ka talin jirtay inuu waraaqu qoray waraaqa tiro badan bay qoraan nimankaasi taarikh yahanada ah markaynu eegno waraaqaha kan qawaacid almuxadisiin waxaa ku asaxay kow waxaa saxiixa oo uu soo qoray imaam albukhaariyi fii saxiixih warqadii loo diray qaysar ruom ama romanska waraaqdii loo diray waxaa kaloo uu imaam albukhaariyi ishaaray in qoladan kale gaar ahaan bersia ama eraanna in waraaq loo qoray laakiin madmuunkii wixii ay warqadu ka koobnayd muu soo qorin imaamu muslim fii saxiixiisna wuxuu ku tilmaamayaa in waraaq loo diray xabashida laakiin wixii ku qoraayo madmuunka aha muusoo sheegin aduu waraaqda ugu caansanee markaasi gudaheeda waxaa ku qoran uu saxiixulbukhaariga ku soo arooray waa waraaqda loo diray qaysar ruum ama hiraqal waraaqdii loo diray iyada insha allahu bitafsiil baynu akriyi doonaa siay saxiixa ugu soo aroortay waraaqa kalena bal waxbaynu ka tiltilmaami doonaa imaam albukhaari xadiid dheer buu soo aroorinayaa xadiidkaasi wuxuu ku tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam dixya bnu khalifa alkalbi saxaabigii la odhan jiray inuu waraaqu dhiibay waraaqda inay ku qorayd bismi illaahi araxmaan araxiim min muxammadin cabdillaahi warasuulih ilaa hiraqla caiimi misr ay ilaa hiraqla cadiimi ruum salaamun cala man itabaci alhuda aslim taslim aslim yu'tika allahu ajraka maratayn فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون nabigu calayhi salaatu wasalaam waraaqdan buu qoray baa la yidhaahdaa weliba waraaqda markuu waraaqaha qoray ee nimanka boqortooyinka u qorayay waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam boqorradu inaanay waraaq aqbalin ilaa iyo inay khatmi shaabada inay wadato mooyaane ama saaxic inay leedahay mooyaane inaan la aqbalin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayo wuxuu samaystay khatmi shaabad buu nebigu samaystay muxammadun rasuulullah shaabada oo saddex sadar ka kooban baa la yidhaahdaa sadar ka hooseeya muxamed uu yahay rasuul ay ku dul qorantay allah ay ku dul qorantay yani shaabad saddexdaas sadar ee yaryar ee saddexda xaraf ka kooban muxamed rasuul allah ay ka kooban tahay buu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam shaabadaasi oo fida uu ka samaystay fidadu waa qalin ama waa silver shaabadu ka samaystay dabeetana shaabadaasuu nabigu ugu dhufan jiray calayhi salaatu wasalaam wixii waraaqo uu dirayo yani waxaad dareemi kartaa ama arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu waxyaabaha mujtamacaadka curfiga iska ah ee wax faa'iideyn kara inaanu waxba ka qabin haddii loo tilmaamo waxyaabahaasi inuu sidooda u qaadanayay sida shaabadan oo kale waraaqdu ninkan u qoray waxaa gudaheeda madmuunka ku qoraa uu yahay ilaahay bisalkiisu ku bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu sheegay moxamed oo ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii yayna ka timi markaad eegto dhanka nebiga calayhi salaatu wasalaam alqaabtan buurbuurane dadku maanta isticmaalaane tirada badan ley waxa kan muu qori jirin darajadan tirada badan le la sheegto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegtay ilaahay addoonkii iyo rasuulkii inuu yahay moxamed cabdullah wa rasuuli ilaahay addoonkii moxamed oo alle addoonkiisiiya iyo rasuulkii allah intaasuu qortay nebigu calayhi salaatu wasalaam ama markuu sheegayay ninka kale ee romanska ama dawladda kale ka taliya muu yasi nebigu calayhi salaatu wasalaam ama ma xaqirin ama ma wuxuu tilmaamay ilaa hiraqla caiimi cadiimi rom hiraqla oo kii weynaaye reer roma ama odaygii roma walidalik baa culamadu waxay yidhahdaan waxaa habboon dadka alqaabtooda ama manziladooda ama waxay joogaan inaan la yasinin odayga jiif caqilka inaad jiif caqilnimadiisa ogolaatid ka kaleena qof walba wixiisa inaad u ogolaatid walidalik bu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ixtiraamaya ayuu wuxuu tilmaamay ilaa hiraq cadiimi ruum hiraqaloo ruum odaygeedii duqeediiya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu qoray markaasi salaamun calaa man itabaca alhudaa yani mu odhan salaamu calaykum waayo ninkani gaal buu ahaa dabeeta wuxuu ugu qoray nabadgelyo korkiisa ha haato ciddii hanuunka alle raacda nabadgelya adiga korkaaga haato lama odhan ama allah ku dhawray waxaa la yidhi ciddii ilaahay hanuunkii raacda nabadgelya korkiisa ha ahaato saas buu nabigu ugu qoray calayhi salaatu wasalaam wuxuu kale ugu qoray war cad oo aan labaclabac lahayn oo ah islaam waad nabadgelaysaay akhriya adduunba ilahay waa ku nabadgelinayaaye islaamnimada raac isagoo ninkani dawladdii markaa ugu xooga badnay dunidu ka talinaya haraqan waa markay beershiiyo jebiyeen labadii dawladoo looloomi jiray tii bariga ee reer bariga mataleysa ee iran ay xukumaysay ayuu jebiyey markaa heraq waxaa xoog badnayd markaas oo dawladda markaa ugu xoog badan dunida mateleysay dawladdii romanska oo heraqal ka talinaya maca dalik ninka dawladda ugu weyn walidalik baa culamadu waxay yidhahdaa waxaa habboon dadka alqaabtooda ama manziladooda ama waxay joogaan in aan la yasinin odayga jiif caqilka inaad jiif caqilnimadiisa ogolaatid ka kaleena qof walba wixiisa inaad u ogolaatid walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ixtiraamaya ayuu wuxuu tilmaamay ilaa hiraq cadiimi ruum hiraqaloo ruum odaygeedii duqeediiya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu qoray markaasi salaamun calaa man itabaca alhudaa yani muu odhan salaamu calaykum waayo ninkani gaal buu ahaa dabeeta wuxuu ugu qoray nabadgelyo korkiisa ha haato ciddii hanuunka alle raacda nabadgelya adiga korkaaga haato lama odhan ama allah ku dhawray waxaa la yidhi ciddii ilaahay hanuunkii raacda nabadgelyo korkiisa ha ahaato saas buu nabigu ugu qoray calayhi salaatu wasalaam wuxuu kale ugu qoray war cad oo aan labaclabac lahayn oo ah islaam waad nabadgelaysaay akhriya adduunba ilahay waa ku nabadgelinayaaye islaamnimada raac isagoo ninkani dawladdii markaa ugu xooga badnay dunidu ka talinaya haraqan waa markay beershiiyo jebiyeen labadii dawladoo loloomi jiray tii bariga ee reer bariga matalaysa ee iran ay xukumaysay ayuu jebiyey markaa herada waxaa xoog badnayd markaas oo dawladda markaa ugu xoog badan dunida matalaysay dawladdii romanska oo heraqal ka talinaya maca dalik ninka dawladda ugu weyn u talinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam warqad buu u qoray uu leeyahy waryaa war islaam waad nabadgelaysaa uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aslim yu'tika allahu ajraka maratayn war islaam buu nebigu yidhi ajarkaaga ilaahay laba goor buu kuu qori doonay haddaad markii horena masiixi dhaba ahayd mar labaadna islaam dhaba aad noqoto islaam waa lagu qorayaay haddaad se jeesata buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faina calayka isma alrisiyiin haddaad jeesato oo diinta raaci weydo korkaaga waxaa ah buu nebigu yihi dembiga kuwa arisiyiinta o dhan arisiyiinta waa fallaaxiinti yani dembiga dawladdaada iyo dadkaaga o dhan shicibkaaga haddaad gaalnimo warseedo keligaa maahi dembiga maca mujtamacaan aada lumisay aad hogaaminayso dembigoodaad qaadaysaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku qoray aayaddan qur-aanka ah ee suuratu ali cimraan ka mid ah ee ilaahay leeyay ya ahla alkitaabi tacaalow ila kalimatin sawaain baynana wa baynakum war ahlu kitaabow isugu keen keena baa la leeyay nebi maxamed baa waxa yidhi waxaa tiraa qul ya ahla alkitaab reer ahlu kitaabow tacaalow ila kalimatin sawaain baynana wa baynakum kelmad labadeena qoloba inoo dhaxa isugu keen keena waa maxay wa an laa nacbuda ila allah nina niniyuu aan wada sinaano oo ilahay keligoona caabudno alle oo qura aan caabudno walaa nushrika bihi shaya waxbana yaynan ilaahay ugu shiriik yeelin oo ku lamaanaynin walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah inaguna yaynan rabbiyaal iska dhiganin oo barhba barhka kale yuu rabbi isaga dhigin oo xukumin oo saasi u talinin ee ta alle una wada raacno fain tawallow haddaad jeesataan ba ilaahay yidhi waxaad ku tidhahdaa faqulu ishhaduu bianna muslimuun ha qarsanninee waxaad tidhahdaa hadday iyagu idin diidaan oo taa raaci waayaan waar markhaati nooga ahaada haddaba anagu waanu islaamnay oo waxaanu raacaynaa ilahay tiisaanu raacaynaaye sidaa ku dhaba ilaha yidhi subxaana wa tacaala aayadda tan waxaad moodaa muwarikiinta qaarkood in ay shaki geliso warqadan goortii la qoray waayo waxaa soo arooray riwaayaat xadiid ah oo aan riwaaya saxiixa musnidana ma aha laakiin riwaayaat xadiidka soo arooro sheegaya wafdu najraan suuratu ali cimraan dhammaanteed inay kusoo degtay wafdu najraanna dee wuxuu yimi maxay camil wufuud waktiga waraaqda nabigu qorayna calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa aswat laxdaa dabadeedii waa sanadkii lixaad gabagabadiisa ama kii toddobaad bilowgiisi meelahaasi weeyaan ishkaal bay markaa culamada qaarkood soo ororiyeen aayaddan ma laba goor bay soo degtay macinkan bay soo degtay laakiin runtii ishkaalkaasi maaha ishkaal weyn oo lagu sii lasii egeego waayo xadiidkan baa saxiixa aayaddan ay ku qorantay markaa inay waktigan hore soo degtay aayadani waxaa caddaynaya xadiis saxiixa bukhaari ku yaallaa soo arooray ishkaal in la geliyo markaasi badan ma aha warqada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhiibay dixya ibnu khalifa alkalbi saxaabigii la odhan jiray wuxuu ihi waxaad u dhiibtaa busro meesha la ydhahda ninka haysta ninkaa busro haystaana ha gudbiyo oo ha usii geeyo maxay qaysar ha u geeyo qaysarku markaa waa ninkii xukumaya dhanka kan xadiidka kan imaam albukhaari markuu warinayo ibnu cabaas buu ka warinaya waxaanu sheegayaa aba sufyaan ibnu xarb inuu qabtay shaam dabeetana iyagoo tujaaro shaam jooga ayay warqada tani gaadhay ninkii heraclas la odhan jiray ninkan heraclas la yidhahdo ama heraqal la odhan jiray waxaa lagu tilmaamaa in uu eliya yimi eliya waa meesha bayt lmaqdes alqudus ayuu yimi waxaan u yimi bay sheegaan qolada muwarakiintii markay masaa'ilkan sii sharsharxayaan waa waktigii uu ka xoog batay bay yidhahdeen bersia dabeetna bersia waxay ku heshiiyeen inay saliibkii u soo celiyaan saliibkii weynaaye meesha ay ka qaadeen baa loo soo celiyey marka inuu ilaahay u mahad noqo saliibka la geeyo meeshiisi iyo kiniisadii weynayd laga soo taago saliibkabuu boqorku u soo socdaa uu xaggii qusbantiiniya uga yimi iyo caasimadiisii maadaama uu halkan yimi ayaa waraaqdiina ay halkan ku gaadhay inta aanu meel tegin dabeetana boqorkii wuxuu maqlay quraysh odayadeedii baa iyana jooga abu sufyaan ibnu xarb oo tijaaradu wata baa jooga markaasi dhulka kan sida xadiidka bukhaari uu sheegayo waana waktigii lagu jiray nabadgelyadoo dee tijaarada quraysheed markaa meesha way maraysa waa tii heshiiska la galay oo way tegaysay shaam iyo dhulka kan abu sufyaan buu markaa u yeedhay boqorkii wuxuu yidhi nimankaa carbeed iigu yeedha ee maka ee maka ka yimi way yimaadeen meel buu fadhuu gogladay boqorkii dabeetana wuxuu isugu yeedhay madaxdiisii iyo raggii ku xigay iyo wixii oo dhan oo meesha fadhiya turjumaana igu yeedha buu yidhi nin af carabiga iyo romanka isugu kaaya turjumana u yeedha waa loo yeedhay markii abu sufyaan iyo kooxdii carbeed ay u timid ayuu wuxuu ku yidhi ayukum aqrabu nasaban bi hada arajul aladii yadhabu anahu nabiy waarkiinee qaraaba ahaan ugu dhow ninka nebiga sheeganaya abu sufyaan baa wuxuu yidhi faqultu ana aqrabuhum nasaba ninka anaa isugu xignaa buu yidhi markay qaraabo noqoto nimanka meesha maraya anigaa ugu ugu xiga ii soo dhaweeya buu yidhi ninka heraqan ninkaa isxigaan ii soo dhaweeya waa laysoo dhaweeyey buu yidhi dabeete wuxuu yidhi ninkiisii turjumaankaa intuu la hadlay laakiin kooxda kale la socotoo dhanna isaga dhabarkiisa fadhiisiya kan soo horaysiiyo halka fadhiisiya kooxda kale la socotoo dhanna dhabarkiisa wada fadhiisiya buu yidhi turjumaankiisiibuu wuxuu ku yidhi ninkan su-aalaan weydiin doonaa su-aalaha markaan weydiiyo waxaad ku tidhaahdaa qoladan kale xagga dambe la fadhiisiiyey hadduu beeni sheego beeniyo waa beentii dhaha yani kooxdii qurayshyada wada socota abu sufyaan baa lasoo qadimo su-aalaha la weydiinaya intii kalena waa la daba fadhiisiiyey intii kale waxaa loo sheego la yidhi abu sufyaan su-aalaha la weydiinaya hadduu su-aalaha ka been sheego idinku waa beentii un dhaha abu sufyaan wuxuu warinayaa xadiidka isagoo markan dambe muslim uu soo wariyey laakiin dhacdadu waxay ku dhacday maxay isagoo gaala fawallaahi lawla alxayaau min an ya'taruu calaya kadiba lakadabtu calayhi buu yidhi ilaah baan ku dhaartay haddaanan ka xishoon buu yidhi in nimankaasi been laygu qabtoo ley beeniye haddaanan ka xishoonaynin doconaad baa noo dhexayso waa kaa been sheegi lahaa buu leeyay yani nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa layga weydiiyo run kama sheegeen buu leeyay laakiin wuxuu ka xishooday isagoo nin weyna waa beentaa in la yidhahdo u been in been loo qoro taariikhda ay u gasha abu sufyaan wuxuu leeyahay wuxuu i weydiiyey ugu horreeyey kayfa nasabuhu fiikum ninkan ka waran cidduu ka dhashay waxaan idhi buu yidhi huwa fiina du nasab waa reeraha dee noogu tortordhlaysan buu ninkani ka mid yahay waa nin reeraha la tilmaamo ee qurayshayd buu ka yahay ayuu ka mid yahay baan idhi buu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi fahal qaala hada alqawla minkum axadun qablah axadun qatu qablah warkanuu isagu sheeganaya buu yidhi reerahoodan iyo dadkiinan iyo meeshan aad degtaan ciddii idinka horreysay wax horoo sheegtay ma jira yani qaar hore nebiye sheegtay iyo boqo waxaasi reerihiinima ku jireen qultu laa abu sufyaan waxaan idhi buu yidhi maya kuwaas inaniguma jiraan wuxuu yidhi buu yidhi ma jiraan fahal kaana min aabaa'ihim man malak aabbayaashii wax boqorra ahaa ma ku jiraan waxaan idhi buu yidhi la maya abayajina boqorra may ahaan jirin wuxuu weydiiyey buu yidhi fa ashraafu nnaasi itabacuuha am ducafaauhum ma dadka odayadoodii iyo madaxye waaweyntii baa raacday mise dadka masaakiinta iyo ducafadii iyo intii aan waxba haysanin baa raacday waxaan idhi buu yidhi bal ducafaahum kuwii may waxmahaysatadii baa raacday iyo masaakiintii ayaa nebiga raacday wuxuu igu yidhi buu yidhi ayaziiduuna am yanqusuun miyay sii korayaanuun mise waxoogaa intay raacdayba haddana laga tagayo way yaraanayaan iminka bal yaziiduun maye weli waa korayaan baan idhi buu yidhi tiradooda waa sii badanaysa wuxuu weydiiyey fahal yartadda axadun minhum sakta lidiini bacda an yadkula fiih diintiisa markii ay dadku galeen ma jiraa qof intuu diintaa ka cadhooday dabeetana iskaga baxay wax diintaa intay ka cadhoodeen dib uga baxay ma ku haysaa waxaan idhi bu idhi laa maya ma jiraan wixii diintiisa qaatay weli waa ku sugan yihin oo waa haystaan wuxuu weydiiyey buu yidhi markaa fahal tattahimuunahu bilkadbi qabla an yaquula maa qaal waxan uu leeyahay intaanu odrhanin been hore ma ku haysay oo intaanu nebinimadan iyo waxaa sheegan berigiisii hore warkiisa iga warrama nin beeanta sheegay jiray ma yahay waxaan idhi bu idhi laa wuxuu weydiiyey bu idhi fahal yaqdir intuu dadka ballama iyo wax la galo ma khiyaamaya dhagata ma maleegaa qultu laa may baan idhi buu yidhi bay waxba ma dhagro wanaxnu minhu fii muddan laa nadri ma huwa faacilu fiiha walam tumkinani kalimatun adkhula fiiha shayan hayr hada markuu yidhi buu yidhi waxma khiyaameeya may baan idhi buu yidhi laakiin waxaan idhi buu yidhi dee muddana waan ka sokeeyo garan maayo imka wuxuu yeelay waa meesha qule aan helay buu yidhi jaarta wax ka yaraa uun wax kaga yaro dhabi karo kasoo horjeeda marka muddana hadda waan kasoo sokeeyey buu yidhi garan maayo dee hadda intii aan kasoo maqnaa wuxuu yeelay laakiin intii hore kumaanan haynin buu yidhi wax isbedela fahal qaataltumuuhu way weydiiyey buu yidhi ninkan ma la dagaalamteen waxaan idhi buu yidhi ha nacam wuxuu weydiiyey buu yidhi fakayfa kaana qitaalukum iyaah dagaalkiinu siduu aha waxaan idhi alxarbu baynana wa baynahu sijaal annaga iyo isaga dagaalku dee kolba qolob adigu baa guulaysanaysa waa marna waa nalaga xoog badanaya marna wuu naga xoog badanaya yan yanaalu mina wa nanaalu minhu maalmaha qaarkoodna waanu ka gacan sarraynanay marna waa naga gacan sarraynayay intaa markuu weydiiyey bu wuxuu yidhi buu yidhi maada yaamurukum haddaba bal wuxuu idin faray ii sheeg muxuu idin faraa muxuu idin yidhaahdaa ninkani markii hore isagu waraysanaya shaksiyan qof ahaan wuxuu yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu rabay qof ahaan wuxuu yahay inuu garto inuu been sheegi jiray inuu yani waxaasoo su-aala wuxuu weydiinayey dadnimadiisa inuu baadho markuu dadnimadiisii waxaasoo su-aala looga jawaabay buu wuxuu weydiiyey arrinkiisa ka warran haddaba mabda'an uu wadana sheeg waxaanuu dadka faraa waa maxay waxaan idhi buu yidhi wuxuu nagu yidhaahdaa اعبd الlaha waxdah وlaa تuشhrikوu bihi شhayئa واtrukوu ma yaqul aabaaؤkum wuxuu sheegaana waa intaa buu yidhi wuxuu idhahdaa ilahay keligii caabuda oo cidna ha ugu shiriig yeelina oo ka taga waxay aabbayaashiin yeeli jireen ama caabudi jireen wuxuu kaloo nafaraa buu yidhi salaada iyo sadaqada iyo dhowrsanaanta iyo qaraabo xidhiidhinta kuwaana waa nafaraa buu leeyahy abu sufyaan runtu iska sheegaya dee waa la daba fadhiyaaye nin weynina kolleyba beenta kuma feena waxaasoo dhanna wuu nafaraa buu yidhi turjumaankiibuu markaa la hadla hiraqas turjumaankiisii wuxuu ku yidhi ninkan waxaad ku tidhaahdaa nasabkiisaan ku weydiiyey waxaad igu tidhi nasab ahaan waa nin reer ka dhashay rusushuna saasay ahaan jirto reeraha xoog badan unbaa alla ka soo diri jiray waxaan ku weydiiyey buu yidhi waxaan uu idinla yimi hortii cid kaloo idin tidhi ma jirtaa mayba ay tidhaahdeen waxaan kuu weydiinayay buu yidhi haddii isaga cid ka horraysay oo tidhi ay jirto waxaan odhan lahaa buu yidhi ninkani kuwa hor iskaga dayanaya waa sheeko meeshaba laga yaqaano hore uga jirtay waxaan ku weydiiyey buu yidhi aabbayaashii wax boqorra ahaan jiray ma ku jireen maybaad igu tidhi waxaan eegayay buu yidhi haddii aabbayaashii boqortooyo ay ahaan jireen waxaan odhan lahaa buu yidhi waa nin boqortooyadii raadcaynaya reerkoodu lahaan jiray ee luntay waa nin boqortooyo raadacaysaan odhan lahaa buu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi been ma sheegi jiray may baad igu tidhi waxaan gartay buu yidhi markaasi inaanu ka tageen inuu dadka been ka sheego oo uu ilaahay been ka sheego yani wuxuu leeyahay ninka dadkaba iskaga tegay inuu been ka sheega ilaahay inuu masabido bini aadam nin masabidi waaye yani inaanay macquul ahayn ayaa muuqata buu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi ma dadka kuwii madaxya waaweynta iyo odayadii reeraha raacay mise daafada iyo masaakiintii baa raacay waxaaday tidhi buu yidhi masaakiintii baa raacday rususha kuwa raacana weligood kuwaasay ahaan jireen waayo inta ugu badan leh xaqa in la garto inuu xaq yahay iyo raacistiisu laba shay kale weeyaan xaqa qofku inuu garto inuu xaq yahay waa mas'ala inuu raacana waa masalo kale inuu garto inuu xaq yahay waa masalo cilmi ku saabsan macrifa iyo aqoon qofku iyo kafka uu leeyahay iyo waxaan siduu uqiimeeyey iyo kaasbay ku saabsantay in la raaca laakiin waa masale dhaqan iyo suluug ku saabsan dhaqanka iyo suluugana waxaa xukuma waxyaabo badan oo macrifo ku dhima xukunto macrifada way xukuntaa dantu way xukuntaa qofaas odhanaya nimanka madaxda wax laga yaba inu sula war haddaad qaadato armaad boqortooyadaada ama madaxnimadaadana ama dowladnimadaada ama waxaaga kana aad weydaa odayada iyo madaxweyntiiyo kuwa kan wax laga yaba sida arma tijaaradiini ama reerka taliskiisi ama caynkan qaar bay dhaafisay isla weyni un ma kuwa masaakiinta iyo dacafadaad majalis la fadhiisan karaysa iskaga tag meeshaasi meel la fadhiista maaha ee xaggan walidalik ninka wax haysta ama masab ha noqoto ama magac ha noqoto ama waxa ha noqote markuu xaqu yimaado inuu raaca waxay uga baahantay inuu in badan xisaabtamo waxaasoo shahwaatu nafsiya inuu ka dhaadhaco markuna xaqa wada raaca wax fudud maaha ama ninka aan waxba haysanin xaqa dadka ugu badan ee raaca waxa u badan baa la yidhaha dadka ducafada iyo dhalinyarada inta ugu badan lama yidhahan kooxdaas waa waxma haysata iyagu waxay waayayaan ma jirto marka horena waxba ma haysanin hadday xaqa raacana waxba ka lumi maayaan idan wax shahawaatu nafsi oo badan oo xoogan oo ka diidaya inuu xaqa raaca wuu ka yaryahay baa la yidhaahdaa ka kale saa daraaddeed qur-aanka markaad eegto ambiyadoo dhan cidda raacday hum araadiluna bay kuwada sheegayeen iyo waa baadiyu ra' iyo waa kuwa ducafa iyo waxa ku raacayeen dadka kuwii masaakiintaha iyo waxaasay sheegaan walidalik ninka kani waa nin diin hore soo gaadho hayste wuxuu ku yidhi ambiyada had iyo goor kuwa raacda waa ducafadaas buu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi miyay sii badanayaan mise waa soo yaranayaan waxaad sheegtay buu yidhi inay sii badinayaan sidaa waxaa buu yidhi arrinka iimaanka iimaanku dadka markuu galo way sii kordhaan una ma soo yaraadaan waxaan ku weydiiyey buu yidhi ma jiraa qof diintan intuu ka cadhooda iskaga tago ka baxo kusoo noqon may baa tidhi sidaa waxaa buu yidhi qalbi kastoo iimaan dego iimaanku hadduu qalbiga dego dadkuma soo noqdaane horay u sii socdaan waxaan ku weydiiyey buu yidhi wararkani wax ma khiyaameeya oo ma yahay mid dhagarla-ah waxaad igu tidhi maya sidaa waxaa ahaan jiray buu yidhi rusushu oo rusushu wax ma khiyaamsan ballamaday dadka la gasho iyo cuhuudday galaan ma khiyaameeyaan waxaan ku weydiiyey buu yidhi muxuu idin faraa waxaad igu tihi wuxuu nafaraa alle keligii caabuda oo cidnaa ugu shiriig yeelina wuxuu naga reebaa baad igu tihi awsaanta iyo sanamada in la caabudo wuxuu nafaraa baad tihi salaada iyo sadaqada wax la baxa iyo dhowrsanida iyo runta waxaasoo nafaraa baad leedahay fain kaana maa taqulu xaqa marka kan waxaa hadlaya heracles heracles ninkii la odhan jiray wuxuu leeyahy fain kaana maa taqulu xaqa waxaan aad igu tidhi buu leeyahy nin yahow hadday dhab yihiin fasayamlik mawdaca qadamaya haatayni ninkaad sheegaysaa halkaa aan cagaha ku haya isagaa qabsan doona waxaanaad sheegaysaa buu leeyahy boqorkii roman iska dari jira marka hadlaya wuxuu leeyahy waxaanaad sheegaysaa hadday dhab tahay oo ninkani sidaa uu yahay meeshan aan fadhiyo isagaa qabsan doona buu yidhi waanan ogaa buu leeyahay in cidi soo baxayso nebiyinuu soo baxayo waan ogaa laakiin maan moodayn bu yidhi inuu idinka idinka imanayo nebiyinuu soo baxayo yani dee kutubtii hore injiishii nebi ciise ka tegay ha noqoto iyo wixii ka soo hadhay ama tawraad iyo wixii kasoo hadhay ha noqoto mubasharaad badan baa jira oo sheegaya inuu nebi soo bixi doono marka wuxuu leeyahay waxaan inuu nebi soo baxayo waan ogaa buu leeyahy laakiin nebigu inuu idinka noqonayo maan ogeyn kaa falaw anii aclamu anii ahlasu ilayhi ladash haddaan ogahay buu yidhi inaan gaadhi karayo waxaan u xidhxidhan lahaa la kulankiisa haddaan maanta agtiisa joogi lahaana cagihiisaan maydhi lahaa buu yidhi hiraqal baa caynkaa leh haddaan maanta anigu ninka agtiisa joogi lahaa cagihiisa ayaan maydhi lahaa dabeetana wuxuu u yeedhay buu yidhi waraaqdii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga keenay dabeetana wuu akriyey markuu warqadii akriyee dhameeyey dadka ku akriyayda warqadii dhameeyey meesha waxaa fadhida markaa madaxdii isaga ku dhadhaweyd iyo diinta de qoladii ka wadaadada ahayd iyo waxaana loo yimi in ilaahay loo mahadnaqo saliibkii meesha lagu celiyo culimadii o dhan baa meesha marata diimeed ay wadeen waraaqdii nabigaanu kuwada dul akriyay markaasaa buuq iyo khayla bilaabma iyo dadkii inay warka kan dee dhagaysan kari waayaan boqorkoodii inuu sidatan yeelo markii meesha buuqeedii bilaabmay ayuu amar wuxuu ku bixiyey bu yidhi abu sufyaaniga horta anaga nala saaro abu sufyaan iyo kooxdii carbeed oo uu yeedhay in iyaga dabadda naloo saaro markii nala soo saaray bu abu sufyaan baa weli warramaya annaga markii dabadda naloo soo saaray buu yidhi baan la hadlay buu yihi kooxdii la socoto waxaa idhi waryaadhe laqad amira amru ibnu abi kabsha walee weynaa baan idhi bu yihi arrinkii in abi kabsha nebigu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam abu kabsha waa nin wajas ibnu alib alkhuzaaci nin laodhan jiray baa la yidhi waa awowgii wahab ibn cabdimunaaf min jihat lum ayuu awowgay wahabna waa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam awowgii hooyo abukabsha waxay ugu magacaabayan waxa la dhaha abukabsha iyadoo mushrikiin la wada yahay ayuu ka yimi oo sham buu yimi dabeetana diintan kristanka ee masiixiyadu arkay dabeetana masiixinimadiisii buu iska qaatay wuxuu ku noqday nimankii carbeed isagoo masiixiya oo aan dee waxa ka noqon markaasaa anamaa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam sidii abukabshe uula yimid diin kale uu ninkanina diin kale uula yimi baa loo nisbaynaya marka abu sufyaan wuxuu leeyahay markaa soo baxay arkay de boqorkii dhammaa ee romanska ka talinayay iyo siduu ninkan uga dambeeyo ayaan kooxdii la soctay waxaan ku yidhi bu ihi laqad amira amru ibna abi kabsha abi kabshe ibna abi kabshihi arrinkiisii walee weynaa baan idhi bu yidhi inahu layakaafuhu maliku bani lasfar ma maanta abuu ka baqay buu yidhi boqorkii dadka cadcad oo dhan iyo asfarka boqorka iyo romanska u talin jiro o dhan ayaa halku fadhiya kaga baqaya buu yidhi yani ninkii aynu xaggaa isku hayna caynkaasiya baqaha laga baqaya ma waxaa u joogaa buu leeyahy boqortooyada ruum inay maanta ka cabsato oo laga cabsano walakin arrinkiisa waynaa baanu yidhi buu yidhi kamaan zuulin buu markaa leeyahay abu safyaan kamaan zuulin famaa ziltu muuqinan biamri rasuuli illahi anahu sayadhar xataa adkhalahu allahu calaya alislaam anigoo sidii u yaqiinsan buu leeyo rumaysan rasuulka alayhi salaatu wasalaam arrinkiisu inuu soo bixi doono ninkan aan cidina ka gacan sarraynaynin anigoo sidii weli u rumaysan ayaaba ilaahay qalbigayga markii dambe islaamnimada geliyey buu leeyay yani markaa muslim u ahayn lakin wuxuu leeya anigoo aan muslim ahayn ayaan haddana waxaan arkayay buu leeyahy ninkan arrinkiisu inuu soconayo ilaa iyo markii dambe anigana qalbigayga ilaahay uu islaamnimada soo geliyey kaasi waa wixii uu arkay abu sufyaan waraaqdaasi uu nebigu qoray calayhi salaatu wasalaam ee boqortooyada romanska uu u qoray iyo raadkii ay ka tagtay ninkii boqorka ahaana ninkii waraaqda siday waa soo dhoweeyey wuxuu siiyey xoolo iyo dhar dabeetana saas buu safar ku soo diray waxba kale oo intaa dhaafsiisan iyo islaamnimo iyo siay isugu buuqeen wax damboo ka warramo maynan arag oo kutaal dariiqa baa boobtayba xoogaagii lasoo siiyey bixiye ee uu ka soo noqdayna qoladaasaa dhexda ku boobtay waxbana kagamay tegin nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu markaasi kusoo noqday warkii oo dhanna wuu sheegay qabiil dhexe inuu halkan ku boobayna waa loo sheegay culamaai taarikh iyaga waxay tilmaamaan marka intan dambe maaha xadiiskii bukhaari culamaai taarikh marka waxay tilmaamaan in uu nebigu zayd ibnu xarisa uu u diray meeshaasi xismaan la yidhaahdo oo waxoogaa ciidana shan boqol oo ninna lagu daray dabeetana in qabiilka juzam la yidhahdo in la weeraray wax inu ka laayay xoolo badanna inu kasoo qabsaday ilaa kun neef oo geelah iyo shan kun oo neef oo adiya iyo xoolo badan oo caynkaasi inuu kasoo qabto uu kala yimi laakiin qabiilkan juzam la yidhahda iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ay ka mid ahaayeen qabaa'ilkii nebiga heshiiska la galay muwadacada ah zayd ibnu rifaaca nin la yidhaahdo qabiilkan odayadoodii kamid ah baa soo caro nebiga u yimi alayhi salaatu wasalaam isagoo ka ashtakoonaya heshiis baynu ahayna waa maxay waa galitaankan waanu ninkan hore u islaamay baa la yidhahdaa isaga iyo rag tolkiiba ka tirsani horena way ugu gargaareen baa la ydhaha dixyalkalbi iyo kooxda tan calaa kulli xaal oo qoladaa taarikhda waxay qoraan inuu u celiyey xoolihii iyo wixii oo dhan nabigu calayhi salaatu wasalaam markaan warka soo koobo waxaa muuqata waraaqda tani waa waraaqda keliya ee waraaqii nebigu uu qoray iyadoo mufasala warkeeda la helay laba shayba waa loo helay waraaqda wixii ku qoraa iyo mar labaad raadkay samaysay in raadkay samaysay dib loo soo wariyana waxa fudaydiyey waxaa joogay meesha abu sufyaan ibnu xarbi oo markan gaalo oo dee kooxda gaalada ka tirsan oo xadiidkani de xadiidkay u daliishadaan ba culamada ahlulxadiidku adaaga ayaana xadiidka loogolan qofka isagoo gaala inuu sheege laakiin qaadashada inuu qaadan karo isagoo mushrika wixii waktigu mushrika uu soo wariyey hadduu waktigu warinayay uu islaam aha in la aqbali karayo calaa kulli xaal risaaladani ama warqadani waa warqada ugu caansan waraaqihii uu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam waxaanay u tagtay boqortooyadaasi waraaqo kale ayaa la tilmaamay inuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam waraaqaha kale masalan kisra inuu waraaq u diray iyaduna way cadday axaadiis saxiixa sheegtay cabdillahi bnu xudaafa sahmi ninka la yidhahda in loogu dhiibay waxaa la yidhahdaa ninkaasi waraaqda wuxuu ugeeyey baxrayn ninkii haystay almundir ibnu sawi alcabdiyi ninkii la odhan jiray mundirkaasina wuu qaaday waraaqdiiya wuxuu u diray kisra boqortooyadii kale ee madaayinka talinaysay ee bershiyanku ay lahaayeen waraaqdaa wixii ku qoraa naskeedii sanad saxiixa kuma soo aroorin laakiin waxaa la og yahay waraaqdaa iyadana markii uu u tagtay kaasi sida ninkan hiraqal nin caqli badan buu ahaa muu yeelin ee isagu markii waraaqda loo keenay waabu cadhoodayba dabeetana waxaa la yidhahda wuxuu yihi ma addoon yar oo addoomahan maamuli jiray ka mid ah ayaa aniga maanta magacayga magaciisii ka horraysiiyey bay sheegaan qolada taarikhda qorta maadaama ay waraaqda ku qorayd bay yidhahdaan min maxamedin rasuulilah ilaa kisra cadimi faris intaa markii la akriyay baabu cadhooday ba la yidhi yani see magaciisa uga horumari karaa aniga magacayga markaa waxaa la yidhahdaa waraaqda wuu jarjarayba wuu jeexjeexay waxay qolada taarikhda warisaa soo sheegaan markii waraaqda uu jeexjeexay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam loo soo sheegay ayuu nebiguna habaaro wuxuu yihi mazaqa allahu mulka ilaahay kaa boqortooyadiisa isna ha googooye ninka kani waxay sheegaan culimaai taariikh waa boqortooyadan haystay markii waa waraaqbu soo diray wuxuu soo diray markaa yeman waxaa ka telin jiray oo markii xabashada laga saaray yeman waxaa xukumi jiray bersia markaa baadaan nin la yidhahda uga wakiil ahaa oo yeman u xukuma ninkaa yeman uga telinaya buu waraaqu soo qoray ba la yidhi dabeetna wuxuu yihi laba nin oo xoogan dir ninka xijaas jooga warqad baan soo qoray iyadoo lawada hadlay keeno baadaan baa warkii u yimi baadaanna waxaa la yidhi laba nin buu diray culamada taarikhda qoraa waxay sheegaan laba shaaruba dhaadheer oo san kuwa shaaruba fiiqda oo gadmaletayaala buu diray labadaasaa qabtay markaasi maka iyo madiina iyo xaggaa qabtay labadani markii ay tageen bay sheegaan nimanka taariikhda qolaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u tageen warkii bay u sheegeen waxay yidhahdeen shaahanshaah iyagii shaahanshaah waa melikulmuluk boqorka boqorada kisra ayaa waraaqdan kuu soo qoray waxaanu usoo qoray baadaan waxaana nala soo faray inaanu kusoo kaxayno oo aynu meeshii ku qabadsiino wuxuu ku yidhi waraaqda warkii soo gaadhsiisee bal iska jooga caawa habeenkii bay joogeen aroortii bay u yimaadeen saa culimaadi taariikh sheegayaan wuxuu ku yidhi markaasi rabbigay baa rabbigiin xalay dilay boqorkiini xal u dhintay boqorkii meeshan xukumi jiray inankiisiiyo shiirawey ibnu kisra la odhan jiray ayuunbaa ku kacay oo inqilaabay odayii intuu madaxa ka gooyey ayuu boqortooyadiisa ku fadhiistay dabeetana uu systemkii iyo wixii oo dhan buu bedelay wadankii markaa uu isku kacay dad kalaa kusii kacay boqortooyadii way googooday boqorkii ugu dambeeyey ee rasmiya kisra ka taliya buu noqday ninka kani kii uu nabigu ku habaaray mazaqa allahu mulka uu yidhi markii waraaqdiisii la googooyay adna boqortooyadaada alla googo googoyntii baa ku dhacday labadii nin markaa dib bay u noqdeen oo waxay ciddii idin soo dirtay u tago waxaad ku tidhaahdaa rabbigiiniiba dhimay de caynkaa warkaa gaadhsiiya way soo noqdeen markaa waxay yimaadeen baadaankiiba u yimaadeen waxay dhahdeen farrintaasana la soofaro caynkaa iyo caynkaaso ninkii saasuu sheegay waktigii baa la egay akhbaartii baa kisra iyo xaggii ka timi habeenkii bay noqotay in uu dhintay nimankaasi boqorkoodii waxay noqotay markaa boqortooyadaasi askari ahaana inay romans ku soo jebiyeen iyaga dhexdoodiina inay burbureen waxay culamaadu taarikh xataa sii sheegaan inay sababtay taasi inuu islaamaba baadaan ninkii la odhan jiray labada nin soo diray yamankii haystee labada nin soo diray iyo reer yamaneed qaybo ka midi inay islaameen waraaq kale saxiixu muslim waxaa kaloo ku sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu waraaqa najaashi usoo diray imaamu muslim waxaanu leeyahay warqada najaashiga loo soo qoray kii muslimka ah